بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما عصر علينا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم بسم الله الرحمن الرحيم فصل فيma yتacalq bmusdlifata waminan wuxuu u fasl yahay wixii ku saabsanaa musdelifa iyo mina hoyashadii lagu hoyanayay iyo wixii quseeyey musdelifa iyo mina ayuu u fasl yahay waxaan soo marnay xajku inuu leeyahay arkaan iyo waajibaad arkaantii waa lasoo sheegay mid walba fasal gaara ayaa lagu soo faahfaahiyey waajibaadkii shanta ahaana waxaan ka soo baxnay alixraamu min almiiqaat in laga soo xarmado miiqaat ayaa ugu horreysay waajibaadka waan ka soo baxnay ixraamkii iyo waxyaabihii quseeyey waajibkii labaad iyo saddexaad wuxuu ahaa musdelife iyo mina in lagu hoydo taasuu marka halkan ka sheegaya waxyaabihii ku saabsanaa musdelife iyo mina walwaajibu kan waajibay fii mabiti musdelifata musdelife oo la baryo kan waajibay alxuduuru xaadirid weeye fiihaa musdelife la xaadiro laxdatan halil biriqsiya la xaadiro laxdadaasoo mina nisfi barkii ka mid ah athaani ee labaad barkaasoo min leylati naxri dhuundhowga hameenkiisa ka ahaaday bacda alwuquufi istaaggii carafo kadibna la xaadiro waajibka in la baryo musdelifeyhi wuxuu kusoo dha kusoo xasilayaa waajibkaasi in la xaadiro oo la tago musdelifa walow wakti yarba ha la joogo hal laxdaahe hameenkii markii uu kala bargaaro kala barka dambe qayb ka mid ah waana hameenka yowmu naxriga la yidhaahdo hameenka tobnaad ah goormaana la tegayaa bacda alwuquuf carafo markii lasoo istaaga kadib qof aan haddee carafaba xaadirin oo aan wuquufkii horeba ka ansixin waxba u tarimayo mabiidkan iyo baryadan uu tegayo musdelifa waajibku wuxuu kusoo dhacayaa marka inta waajibka ay kusoo xasilaysaa in la xaadiro hameenka barkiisa dambe qayb ka mid ah wuquufkii markii lasoo sameeyo kadib sidaas weeyaan walwaajibu kan waajibay fii mabiiti musdelifata musdelife la baryideeda iyo lagu hoyashadeeda alxuduuru xaadirid weeyaan fiihaa musdelife la xaadiro laxdatan ilmilicsi la xaadiro laxdadoo min anisfi thaani barka labaad ka mid ah niskaasoo min leylati naxri dhuundhowga hameenkiisi ka ahaaday hameenka gowraca waa hameenka tobnaad oo maalinkiisa ay ciiddii tahay bacda alwuquufi joogsigii kadibna la xaadiro carafo la istaagayey waa in carafo lasoo istaagaa horta oo lasoo wuquufaa wasunnatu sunnadu waxay tahay taqdiimu nisaa'i haweenkii la horumarintooda iyo waducafaa'i kuwii tabarta darnaa ilaa minan mina lagu hormariyo bacda nisfi lleyli hameenka barhkiisa kadibna la hormariyo qabla azaxmati ciriiriga ka hor la hormariyo sunnadu waxaa weeyaan haweenka iyo dadka tabarta yar in lasii hormariyo oo hameenka kala barkiisa kadib loo hormariyo dhinacaas iyo mina inta aan ciriiriguba bilaaban in ayaga lasii hormariyo taas ayaa sunnadu ay tahay waa haddii hadda ay rabaan in ay tuurtaan ayagu iyo nafsadooda ay ramyigii u sameeyaan ee dhagax tuurkii waa ta wasunnatu sunnadu waxaa weeye taqdiimu nnisaa'i haweenkii la horumarintooda iyo waducafaa'i kuwii tabarta darnaa ilaa minan mina loo hormariyo bacda nisfi lleyli hameenka barkiisa kadibna la hormariyo qabla zaxmati ciriiriga ka horna lasii hormariyo wa an yabiita arijaalu raggii inay baryaan weeye wasunnatu sunnadu waxay tahay an yabiita arijaalu raggii inay baryaan raggii al aqwiyaawu ee xoogga lahaa ila alfajri fajarka ilaa laga gaaro dumarkii iyo dadkii tabarta darnaa un baa la yidhaha lasii hormariyo ciriirigii intuusan dhicine raggii xoogga lahaa inay meesha ku hoydaan weeyaan sunnadu wa an yabita arijaalu raggii inay baryaan weeye oo ay ku hoydaan meesha raggii alaqwiyaau ee xoogga lahaa ila alfajri fajarka dhalashadiisa ilaa laga gaaro inay musdelifo ku hoydaan uma markaa bacdigeed yusallii wuu tukanayaa mid kasta oo ayaga ka mid ahi asubxa salaaddii subax buu tukanayaa bihaa fiiha musdelifa ayuu ku tukanayaa fii awali lwaqti waqtiga bilowgiisa ayuuna tukanayaa salaaddii subax ayaa lagu tukanayaa musdelifa aroorta hore ayaana la tukanayaa markii waktigaba la gaaro fajarkuba u dhasho bilowga hore ee waktiga ayaa la tukanayaa uma yusallii wuu tukanayaa qof walba oo ka mid a dadkii meesha xaadira ama yusallaa waxaa la tukanayaa asubxu haddii la majhuuleeyana waa sidaas salaaddii subax baa lagu tukanayaa bihaa musdelifa ayaa lagu tukanayaa fii awali lwaqti waqtiga bilowgiisa ayaana la tukanayaa walafdalu sida fadliga badani an takuuna inay ahaato weeyaan salaaddii subax jamaacatan fii jamaacatin jamaaca inay ahaato weeyaan oo jamaaca lagu tukado wa maca alimaami imaamka la jirkiisana waa inay ahaato oo imaamka lala tukadaa markii hore oo oo shalay lasoo joogay wuquufkaba waa kii imaamkii tujiyey dadka oo halkaas ugu akriyey khudbaddii iyo waxyaabihii xajka ku saabsanaa iyo wixii khuseeyey haddana in imaamkii xagga lagula tukado sidaas ayay sunnadu sii tahay sunnadu sidaas weeyaan wal afdalu sida fadliga badani an takuuna waa inay ahaato salaaddii subax jamaacatan jamaaca waa inay ahaato wa maca alimaami imaamka la jirkiisana waa inay ahaato oo imaamku uu tujiyo tuma markaa dabadeed yaqifuu waxay istaagayaan dadku cala almashcari alxaraami mashcarulxaraam meesha la yidhaahdo ayay istaagayaan aw amase biqurbihi mashcarulxaraam meel u dhow ayay istaagayaan meel u dhow mashcarulxaraam ayay istaagayaan goormah bacda salaati subxi salaada subax kadib ayay istaagayaan mushtaqiliina xaal ay yihiin kuwa ku shuqloomaya bilistikfaari istikfaar iyo dembi dhaaf dalab iyo wa ducaa'i duco ilaa ziyaadati alisfiraari nuurowga ziyaadadiisa ilaa laga gaaro ayay halkaa istaagayaan markii salaada subax la tukado waa la dareerayaa waxay istaagayaan dadku mashcarulxaraam meesha la yidhaahdo ama meel u dhow ayay istaagayaan salaada subax kadib ayagoo hadal kale iyo adduunyo iyo aan ku mashquulayne duco iyo istikfaar iyo ku mashquulaya ilaa nuurku uu ka soo ziyaado oo waagu uu si fiican u soo baryo weeyaan ayay halkaa istaagayaanoo si fiican wax loo arko nuurku usoo ziyaado iftiinku usoo bato si fiican weeyaan sidaas weeyaan uma yaqifuu cala mashcari alxaraami mashcarulxaraam bay istaagayaan aw biqurbihi ama mashcarulxaraam meel u dhow bacda salaati subxi salaada subax kadib ayayna istaagayaan mushtaqiliina ayagoo ku shuqloomaya bilistikfaari dembi dhaaf dalab iyo wa ducaa'i duco ilaa ziyaadati alisfiraari nuurowga ziyaadidiisa ilaa laga gaaro ayay halkaa istaagayaan ilaa iftiinku si fiican usoo ziyaado weeyaan uma markaa dabadeed yatawajahu way jahaysanayaan qabla duluuci shamsi qorraxda dhiciddeeda ka hor inay u jahaystaan weeye dadku ilaa minan meesha minan la yidhaahdo ayay u jahaysanayaan ka hor intaan qorrax soo dhalan fa yasiluuna way gaarayaan ilayhaa mina ayay gaarayaan bacda duluucihaa qorraxda soo dhalashadeeda ka hor mashcaru xaraam baa la joogay ilaa carradu ay si fiican uga soo nuurto ay soo iftiinto haddana waxaa la aadayaa intaan qorraxdu weli soo bixin ayaa mina loo dareerayaa ee weli iyadoon qorraxdu soo bixin ayayna halkaa gaarayaan dadkii waa intaas uma yatawajahu way jahaysanayaano waa xujaajtii ilayha qabla duluuci lishamsi qorraxda soo bixiddeeda ka hor ilaa minan mina ayay u jahaysanayaanoo ay aadayaan fayasiluuna way gaarayaan ilayhaa mina ayay gaarayaan bacda duluucihaa qorraxda dhalashadeeda ka hor ayay mina gaarayaan wasunnatu sunnadu waxay tahay an ya'khuda alxujaaju xujaydu inay qaataan min musdelifata musdelifa ay ka qaataan sabca xasayaatin birdiyaal oo toddoba ah qaruuraxyo toddoba ah toddoba dhagax oo yaryar inay ka qaataan xaggee bay u qaadanayaan liramyi jamrati alcaqaba buurta caqaba la yidhahdo godkeeda godkaa la gamashadiisa ayayna u qaadayaan yowma annaxri dhuurdhowga maalinkiisana la ganto faqad oo qura toddoba dhagax faqad oo keliya toddobadaas ayay qaadanayaan waya'khuduu inay qaataan weeye sunnadu wa sunnatu an ya'khuduu sunnadu waxa weeye inay ka qaataan min minan mina inay ka qaataan dhagaxdii liramyi ayaami tashriiqi hilba waradka maalmihiisa maalmaha la gamashadoodana inay mina ka qaataan weeyaan dhagaxdii maalinka yowmunaxriga la yidhaahdo maalinka tobnaad ah oo buurta weyn oo jamratulcaqaba la yidhaahdo la tuuranayo waxay sunnadu tahay musdelifa inay ka qaataan dhagaxdii yaryarayd oo ay ku tuuran lahaayeen buurtaas maalmaha dambe ee saddexdaa oo ayaamu tashriiqa hilbawaradka la yidhaahdana maalmahaas marka ay ramyiga samaynayaanna in ay mina ka qaataan dhagaxdii wasunnatu sunnadu waxaa weeye an ya'khuda alxujaaju xujaydu inay qaataan min musdelifata musdelifana ay ka qaataan sabca xasayaatin birdhiyaalo oo toddoba qaruuraxyo toddoba toddoba qaruurax dhagax yaryar weeyaan intuu la egyahay waan gaari doonnaa liramyi jamrati alcaqabati buurta caqaba la yidhahdo godkeeda godkaa tuurashadiisana ay u qaataan yowma naxrina la tuurto dhuundhowga maalintiisa waa maalinka la gowracayo udxiyada iyo sida aynu arki doonno yowmunaxri baa la yidhahdaa gowraca maalinkiisii toddobadaasoo faqad oo qura weeyaan toddoba dhagax keliya ka badan sunnadu ma ahan inay wax ku daraanna waa loo ogol yahay ila dhagaxda in qaar ka dhacdaa laga yaaba qofkaana waya'khuduu inay qaataan baa la sunnaynaya oo sunnadu ay tahay min minan mina inay ka qaataan dhagaxdii liramyi ayaami tashriiqi hilbawaradka maalmihiisa maalmahaas ganashadoodana inay ka qaataan buurta mina dhagaxdii la ganan lahaa maalmahaasna sunnadu waa sidaas maalinka horena musdelifaha ka qaateen oo jamratulcaqabah saddexda maalmood oo ciidda ka dambayso ayaam tashriiqa dhagax tuurka ay samaynayaanna minaha ka qaateen wa yukrahu waxaa la kahanaya oo karaahaa akhduljimaari akhduljimaari in la qaato jamaraadkii min alxilli laga qaato aw min maxallin ama maxal laga qaato maxalkaasoo najisin nijaasa ah dhagaxdii yaryarayd in laga qaato meel nijaasa ah ama meel xaramkaba ka baxsan oo xilliga ah ayaa la kahanayaa meel nijaasa ama uu ka qaato haddii uusan mayrin weeye wayukrahu waxaa la kahanayaa akhduljimaari dhagaxdii la qaadashadooda oo min alxilli laga qaato meeshii xilliga ahayd xilligu waa inta xaramka ka baxsan aw min maxallin ama meel in laga qaato dhagaxdii maxalkaasoo najisin najaasa ah haddii uusan mayrin weeye fa idaa wasaluu markii ay gaaraan dadku minan mina markii ay gaaraan bacda irtifaaci shamsi qoraxda kor noqoshadeeda kadib yabda'uuna waxay bilaabayaan biramyi jamrati alcaqabati buurta caqaba la yidhahda ganashadeedii ayay bilaabayaan jamratulcaqaba ganashadeedii ayay bilaabayaan qabla kulli shayin shay kasta ka horba markiiba ay gaaraan mina waa mar hadda qoraxdiina ay xoogaa soo kor noqotaye markaas ayay bilaabayaan buurtaas jamratul inay tuur inay tuurtaan wax walbaba iyada ayay ka hormarinayaan uma intaa kadib fa idaa wasaluu dheh markii ay gaaraan minan mina markii ay gaaraan bacda irtifaaci shamsi qoraxda kor noqoshadeeda kadib yabda'uuna waxay bilaabayaan biramyi jamrati alcaqabati buurta caqaba la yidhaahdo buurta ganashadeeda ayay bilaabayaan iyagoo aan wax kalaba qabanba uma markaa dabadeed yadbaxuuna waxay gowracayaan daxaayaahum udxiyooyinkoodii ayay gowracayaan aw hadaahum ama hadiyadahoodii haddii ay udxiyo gowrici lahaayeen ama haddii ay hadyi wadeen waa xoolaha xaramka loo soo kaxeeyo dadka xujaydaha ay soo wadaan hadyiguye markaas ayay gowracayaan xoolahaasay xaramka usoo hadiyeeyeen iyo udxiyadii uma yaxliquuna haddana way xiiranayaan madaxooda aw yuqasiruuna ama way gaabsanayaan markii ay gowracaan hadyiga haddii ay wataan ama sawdxiyada kadib ayay haddana xalqigii samaynayaan oo timaha la xiiraya amase la gaabsanayey uma yadbaxuuna waxay gowracayaan daxaayaahum udxiyooyinkooda aw hadaayaahum ama hadiyadahooda uma yaxliquuna marka kadib bay xiiranayaan aw yuqasiruuna amase ay gaabsanayaan wa bacda xabdi amticatihim alaabahooda la dejintooda kadib iyo wastiqraarihim kusugnaantooda biminan mina ay ku sugnaadaan kadib yatawajahuuna waxay u jahaysanayaan ilaa makkata maka ayay u jahaysanayaan fayaduufuuna kolkaasay dawaafayaan dawaafa alifaadati dawaaf alifaadihii waa dawaafu ruknigiiye ayay dawaafayaan markaas markii udxiyadii iyo la gowraco oo jamratulcaqaba ay ka soo dhammaadaan oo ay xalqigii ama taqsiirkii ay la yimaadaan alaabtooda markii ay meel dhigtaan mino ka mid ah oo halkaas rarkii la dhigtay iyo alaabihii la watay kadib ayaa maka la soo aadayaayo waxaa la samaynayaa dawaafkii waajibka ahaayoo la odhanaya dawaaful ifaadah dawaaful ifaadihii ayay halkaa ku samaynayaan marka markaas dawaaful ifaadaha ay sameeyaan waa tii la sunnaynayey biyihii zamzamka inay cabaan oo ceelkii cabbaas halkaas ay ka cabaan waa sida sunnada ay ku soo aroortay dawaafka markay sameeyaan kadibna sacyigii bay la xiriirinayaan haddii aysan awal sacyigii aysan soo samayn dawaafkii hore oo dawaafulquduumka ahaa markii ay la yimaadeen haddii aysan awal soo sacyin hadda ayay sacyigii la imaanayaan markaas intaas weeyaan wax unuu sheegayaa wa bacda xaddi amticatihim alaabtoo alaabahooda oo la hoobiyo oo la dejiyo kadib wa bacda xaddi amticatihim alaabahooda la dejinteeda kadib iyo wastiqraarihim kusugnaantoodoo biminan mina ay ku sugnaadaan kadib yatawajahuuna waxay u jahaysanayaan xujaydii ilaa makkata maka ayay u jahaysanayaan fayaduufuuna markaasay dawaafayaan dawaafa alifaadati dawaaful ifaadihii ayay dawaafayaan uma yarjicuuna haddana way usoo noqonayaan dawaafka kadib iyo sacyigii haddii ayse awal hore usoo sacyin weeyaane ilaa minan mina ayay haddana usoo noqonayaan fa yusalluuna waxay tukanayaan adduhra salaadii duhur bihaa fiiha mina ayay ku tukanayaan fii awali lwaqti waqtiga bilowgiisa ayayna tukanayaan wayabituuna way ku hoyanayaan fiihaa mina ayay ku hoyanayaan layaaliya ayaami tashriiqi hilbawaradka maalmihiisa maalmaha hameynadooda ayay ku ho ku hoyanayaan mina markii ay soo dawaafeen oo ay maka dawaafkii ku soo sameeyeen kadib ayay soo noqonayaan oo ay mino usoo noqonayaan haddana ilaa in lagu hoydaa la rabaa hameynada soo socdee salaadii duhur ayay ku soo tukanayaan mina iyadoo weliba salaada bilowgeeda awal waqtiga tukanaya xilliga hore markii ay sidaa sameeyaan oo ay duhurkiiba soo gaaraanoo ay halkaas ku tukadaan ayay waxay samaynayaan magaaladaas meeshaa mino la yidhaahdo ayay ku hoyanayaan oo ay joogayaan ayaamu tashriiqa hameenadoodaba halkaas ayay saddexdaa hameenba ku baryayaan waa dadkii hadda nafrigii aan samaynayn nafrul awalkii dadkii aan samaynayn weeyaanoo ayagu labada hameenoo hore ayay baryayaan dadku haddii ay rabaan inay nafrigii hore sameeyaan ay degdeg u baxaan waa tii aayadda qur'aanka ilaahu ku sheegay subxaanahu watacaala wadkuruu allaha fii ayaamin macduudaat faman tacajala fii yowmayni falaa isma calayh aayaddaas kuwii lagu sheegay weeyaan intaas weeya marka inta uu sheegayaa uma yarjicuuna haddana waxay u laabanayaan ilaa minan mina ayay u laabanayaan fa yusalluuna aduhra duhurkii ayay ku tukanayaan bihaa mina fii awali lwaqti waqtiga bilowgiisa ayayna ku tukanayaan wayabiituuna way baryayaan waa ku hoyanayaan fiihaa mina layaaliya ayaami tashriiqi hilbawaradka maalmihiisa maalmaha hameynadooda ayay mina baryayaan oo ay ku hoyanayaan wa haadaa midkan almabiitu ee baryidda ah oo mino lagu hoyanayaahy waajibun waajib weeye kamaa sabaqa sidii soo hormartay waa waajib ka mid a waajibaadka xajka sidii horeba lagu soo sheegay oo shan waajibaada ayuu xajku leeyahay waa tii horey loo soo yidhi kitaabka bilowgiisii baryidii musdelife iyo mino la baryayey ayaam tashriiqa ayaam tashriiqa mino la baryayey iyo ramyuljamaraadkii iyo tarku muxaramaat alixraam shantaas waa tii soo ahayd marka mabiidkan lagu hoyanayo musdelifo lu lagu hoyanayo mina aan idhaahdee waajib weeyaan waa sidii soo hormartay waajib ka mid a waajibaadka xajka wahaada almabiitu baryidan oo la baryayaahi mina la baryayaahi waajibun waajib weeye kamaa sabaqa sidii soo hormartaba sida raajixa waa waajibkaas wa aqaluhu aqalu lmabiiti hoyashadaa inta ugu yari alxuduuru xaadirid weeye biminan mina la xaadiro mucdama kulli leylatin hameen kasta inteeda badan la xaadiro leyladaasoo min haadihi layaali hameynadan ka mid ah hameen kasta oo hameynadan ka mid a saddexdaa ama labadaa haddii uu nafrul awalkii samaynayo hameen walba inta badan in la joogo weeyaan oo ayaam tashriiq layaali tashriiqi ka mid a layaali ayaami tashriiq wa aqaluhu aqalu lmabiiti baryidda inta ugu yari alxuduuru xaadirid weeye biminan mina la xaadiro mucdama kulli leylatin hameen kasta intiisa badan la xaadiro leyladaasoo min haadihi layaali hameenadan ka mid a inta badan in la xaadiro weeyaan oo hameenka kala barkii ka badan in la xaadiro walafdalu laakiin sida fadliga badani mabiitu kulli leylatin hameen walba in la baryo weeyaan bitamaamihaa leylada dhammaanteedba bitamaamihaa leyladaa dhammaystirnaanteedaba hameen walba leyle kastaba iyadoo dhammaystiran in la baryo weeyaan sida fadliga badan oo halkaa la joogo walafdalu sida fadliga badani mabiitu kulli leylatin hameen walba la baryideeda weeye leyladaasoo bitamaamihaa bitamaamihaaba la baryo hameenkaas leyladaas taam ahaanteedaba hameen walba iyadoo dhammaystiran in dhammaan hameenkaa oo dhan lagu hoydo halkaa weeyaan sida fadliga badani wayasqudu waa ka dhacayaa haadalmabiitu baryidan oo tanihi iyo wa mabiitu musdelifata musdelifo lagu hoyashadeeduba can ilmacduuriina kuwii loo cudray ayuu ka dhacayaa mabiidkaas ka rucaati kuwii xoolaha ilaalinaya weeye iyo wa ahli siqaayati waraabinta ahalkeedii dadkii loo cuduray oo cudurdaar leh sida dadka xoolaha ilaaliya oo xoolihii lagu soo xajiyey oo gaadiidkii dadku ay wateen iyo kuwa ilaalinaya oo xoolahaas inay raacaan oo ay ilaaliyaan sha'nigooda iyo hawshoodu ay tahay iyo kuwa dadka waraabinaya oo biyaha iyo waraabkaas ku shuqloon cudurdaar ayay leeyihiinoo waa looga cudurayaa oo waajibkan ah in la baryo halkaas wuu ka dhacayaa dadkaas wayasqudu wuu dhacayaa haadalmabiitu baryidan oo tana iyo wa mabiitu musdelifata musdelifo la baryideedii horeo lasoo dhaafay can ilmacduuriina kuwii loo cuduray ayuu ka dhacayaa mabiidkaasi cid walba ee cudurdaar la weeyaan maxaa ka mid a ka rucaati kuwii xoolaha raacaya weeyaan wa ahli siqaayati waraabinta ahalkeedii weeyaan qolana hameenkii bay shaqaysaa qolana maalintii marka labadaas qolaba kuwa xujayda iyo dadka waraabinaya iyo kuwa xoolaha ilaalinaya iyo waajibkaas in la baryo ahi wuu ka dhacayaa baa laleeyahay iyagoo waa loo cudur daarayaa faslun fii waajibi fii waajibaati aramyi wa sunanihi ramyiga waajibaadkiisii iyo sunnooyinkiisii ayuu u fasal yahay maadaama laga soo baxay mabiidkii iyo waxyaabihii quseeyey ayaa haddana waxaa la sheegayaa ramyigii burihii la tuuranayay iyo waxyaabihii ku saabsanaa waajibaadkoodii iyo sunnooyinkoodii wa shuruudu ramyi ganashada shuruudeedu an yakuuna inuu ahaado weeyaan ramyigu bilyaddi gacanta waa in gacanta laga tuura horta in qadara haddii uu awoodo calaa ramyi tuurid bihaa gacantii laga tuuro gacanba haddii uu ka tuuri karo waa inuu gacantiisa horta ka tuuraa wa shuruudu ramyi ganashada shuruudeedu waa sideede an yakuuna inuu ahaado weeyaan ramyigu bilyaddi gacanta waa inuu ahaadaa in qadara haddii uu awoodo calaa ramyi tuurid bihaa gacantii wax lagu tuuro haddii uu gacanta ka tuuri karo waa inuu gacanti ka tuuraa qofku waa shardigii koobaad wa an yakuuna waa inuu ahaadaa ramyigu bilxajari dhagax waa inuu ahaadaa shayga la tuurayaana waa inuu dhagax yahay walow yaaquutan yaaquut ba ha ahaada dhagaxaasiyo dhagaxdii dahabka aheed oo yaaquutka ahayd ba ha ahaadee waxajaran dhagax waa inuu ahaadaa dhagaxaasoo jadiidan cusub dhagax cusubna waa inuu yahay wa an yusamaa waa in lagu magacaabaa ramyan tuurid waa in lagu magacaabaa ganid ama tuurid waa in lagu magacaabaa ficilkan qofka uu samaynayo ee haddii dhagaxii intuu qaado meeshii lagu tuurayay dhagaxda uu sidaa inta u saaro uu ka soo laabto taasi ma kaafinaysa weeyaan ilaa tuuryo ma ahane intuu qaaday buu dhagaxii meeshii dhigay markaasuu kasoo tegay tuuryo ayaa la rabaa inuu ku tuuro ayaa la rabaa wax lagu magacaabi karo tuuryo inuu sameeyo ayaa la rabaa wa an yusamaa waa in lagu magacaabaa ramyan tuurid dhagaxii oo meesha saaray waxba ma kaafinayaan wa an yaqsida waa inuu ula qasdaa bihi ramyigii almarmaa makaanu tuurashada meeshan la tuuranayo waana inuu ula qasdaa dhagaxii uu tuurayay qofkani wa an yaqsida waa inuu ula qasdaa bihi shaygii la tuurayay weeyaane dhagaxii la tuurayay almarmaa makaanu tuurashada waa inuu ula qasdaa meeshan la garanayo waa inuu ula qasdaa ee haddii uu qasad kale dhagaxii u tuuro ma kaafinaysa weeyaan abeeso iyo bahal buu arkay maraya meeshii godka ahaydoo la rabay dhagaxii in lagu tuuro kaasuu is yidhi bal bahalkaa dhagax ku tuuro ka cayri meesha yuusan dadka dhibayna dhagaxda tuuranaye dhagaxii buu inta tuuray wuxuu ku tuuray oo uu ula qasday bahalkii abeesadii iyo bahalkii meesha marayay loo xisaabin mayo marka dhagaxaas mana kaafinayo maxaa yeelay qasadkii uu u tuuray ma ahayn inuu ula qasdo tuuryo iyo gamasho uu gamanaya dhagaxaane bahalkaa unbuu ku tuuray wax kale waa inuusan ula qasdin waa sidaa macnaheedu sidaas weeyaan wa an yaqsida waa inuu ula qasdaa bihi bilxajari dhagaxi almarmaa makaanu gamashada waa inuu ula qasdaa wa an yaqaca waa inuu dhacaa ramyigii fiihi fi lmarmaa makaanu ganashadii meeshii lagu tuurayay waa inuu ku dhacaa biquwati ramyi ganasho awooddeedna waa inuu kula dhacaa yaqiinan hubaal meeshii lagu tuurayey si hubaalah waa inuu ugu dhacaa dhagaxani wa an yaqaca waa inuu dhacaa ramyigii fiihi fi lmarmaa meeshii la tuuranaya waa inuu ku dhacaa biquwati ramyi tuurid awooddeed waa inuu kula dhacaa yaqiinan si hubaal ah inuu ku dhaco weeyaan dhagaxii la tuuray oo uu meeshii ku dhaco horta inuu meeshii ku baaqi noqdo meeshii uu halkaa dhagaxii ku baaqi noqdo shardi ma ahan hadduu rabo ha kasii dilin dilooma meeshii ha kasii boodee si hubaal ahoo awooda waa inuu meeshii ugu dhacaa dhagaxii meeshii inuu gaaro un weeyaan shardigu waa tahay wa an yakuuna waa inuu ahaadaa ramyigu sabca ramyaatin ganashayaal toddoba waa inuu ahaadaa sabcadaasoo yaqiinan hubaal ah toddoba jeer toddoba ganasho oo hubaal ah waa inay dhacdaa ee haddii uu ku shakiyo ma lix baa tuuratay mase toddoba tirada yar buu qabsanayaa toddobadiibu markaa gaarsiinayaa si hubaal ah wa an yakuuna waa inuu ahaadaa ramyigu sabca ramyaatin ganisyaal oo toddoba ah toddobadaasoo yaqiinan hubaal ah ilaa kulli jamratin jamro kastana la ganto walow bixasaatin hal qaruur xabaha lagu ganto waaxidatin keliyahe toddoba jeer oo yaqiina mid walba waa in lagu tuuraa toddoba dhagax hal dhagaxa toddoba jeer baa lagu tuuree wa an yabda'a waa inuu bilaabaa fii ayaami tashriiqi hilbawaradka maalmihiisa biljamrati jamradii waa inuu ka bilaabaa allatii taasoo min jihati carafata carafa xaggeeda xigtay jamrada dhinacaas xigta carafa xaggeeda waa inuu ka bilaabaa uma bilwusdaa jamrada wusda la yidhahdoo dhexdhexaysa ayuu haddana ku xejinayaa wayakhtimaa waa inuu ku khatimaa bijamrati alcaqabati wurta caqaba la yidhaahdo jamradeedana waa inuu ku khatimaa saddexda maalmood ee ayaamu tashriiqa waa inuu tartiibkaa sameeyaayo marka uu samaynayo jamaraadkii ramyigii markii uu samaynayo oo saddexda buurood ahaa waa inuu ka bilaabaa buurtan dhinaca carafa xigta waa inuu ku xejiyaa midda wusdada la yidhaahdo dhexe waa inuu haddana jamratulcaqaba uu ka uu ku khatimaa haddii uusan sidaas u ilaalin ma loo xisaabayo weeyaan wa an yabdaa waa inuu ka bilaabaa fii ayaami tashriiqi hilbawaradka maalmihiisa biljamrati waa inuu ku bilaabaa jamradii allatii taasoo min jihati carafata carafa dhinaceeda xigtay uma bilwusdaa wusda waa inuu ku xejiyaa wayakhtima haddana uu ku khatimo uu ku gebangebeeyo bijamrati alcaqabati buurta caqaba la yidhaahdo buurtaa jamradeeda inuu ku gebangebeeyo weeyaan wa an yakuuna waa inuu ahaado ramyigu shardigu waxaa weeye wa an yakuuna inuu ahaado ramyigii bacda dukhuuli lwaqti bacda dukhuuli waqti ramyi ganashada waqtigeeda waqtigaa gelidiisa kadib waa in waqtigiisii galaa ramyigan wa an yakuuna waa inuu ahaado ramyigu bacda dukhuuli waqti ramyi ganashada waqtigeeda waqtigaa gelidiisa kadib goorma ayuu galaa waqtiga dhagax tuurku marka wayadkhulu wuu gelayaa waqtu ramyi jamrati alcaqabati buurta jamratulcaqaba la yidhaahdo buurtaa ganashade la ganashadeeda waqtigeedu wuxuu gelayaa yowma annaxri dhundhowga maalinkiisa biintisaafi leylatihi maalinkaa hameenkiisa hameenkaa kala barkiisa ayuu ku gelayaa jamrada koobaad maanta koobaad ee ciidda ee dhagax tuurka la samaynayo munaxriga la yidhaha jamratulcaqaba la samaynayo jamradaas jamratulcaqaba ganashada la gananayo waqtigeedu wuxuu ku gelayaa buu leeyahay hameenku markuu kala bargaaraba saddexda maalmood oo dambena waqtigoodu goormuu galaa waa ayaamu tashriiqi wayadkhulu waa gelayaa ayaamu tashriiqi ayaamu tashriiqa waqti waa ayaamu tashriiqi ayaamu tashriiqiina laa yadkhulu geli mayadha waqtu ramyihaa ganashadooda waqtigoodu ilaa bidukhuuli waqti duhri duhurka waqtigiisa gelidiisa ma ahane maalmaha dambe ee saddexda ah oo ayaamu tashriiqa la yidhaahdo maalmahaas dhagax tuurkoodii wuxuu ku gelayaa ayaga markii salaada duhuri ay gasho fa yabqaa wuuna baaqi ahaanayaa waqtu ramyi gamashada waqtigiisii kulluhu waqtigaa dhammaantiis addaa-an xaal uu yahay kii addaa ilaa guruubi shamsi qoraxda dhiciddeedii ilaa laga gaaro aakhira ayaami tashriiqi hilbawaradka aakhirkiisana ay dhacdo waqtigoodu waasic weeyaan saddexda maalmood oo dambe oo maalinka ciidda ka dambaysa saddexdaas wuxuu gelayaa dhagax tuurka waqtigiisu xilliga duhurka ayuu gelayaa wuuna sii jirayaa ilaa qoraxdu ay ka dhacdo qoraxdu ilaa ay ka dhacdo maalinka ugu dambaysa oo maalinka saddexaad oo aakhira ayaami tashriiq ilaa ay qoraxdu ka dhacdo wuu jirayaa waqtigiisii oo weli adda weeyaan haddii uu tago sida loo gudayana wuu sheegi doonaa laakiin maalinka hore ee ciidda oo jamratulcaqaba la samaynayo dhagax tuurkeeda taas waqtigooda wuxuu soo galaa buu yidhi hameenka kala barkiisa markii la gaaraba wayadkhulu waa gelayaa waqtu ramyi jamrati alcaqabati jamratulcaqaba la tuurashadeeda waqtigeedu yowma annaxri dhuundhowga maalinkiisa ayuu gelayaa biintisaafi leylatihi maalinkaa hameenkiisa hameenkaa kala barkiisa iyo kala barowgiisa ayuuna kusoo gelayaa hameenku markuu intisaafoo kala bar uu gaaro uu kala barmo waa ayaamu tashriiqi hilba waradka maalmihiisa laa yadkhulu ma gelayo waqtu ramyihaa maalmaha la gamashadooda waqtigiisu ma gelay waqtigoodu ma gelayo ilaa bidukhuuli waqti duhri salaada duhur waqtigeeda gelidiisa ma ahane wa yabqaa wuuna baaqi ahaanayaayo wuu sii jirayaa waqtu ramyi ganashada waqtigeedu kulluhu waqtigaa dhammaantiis addaa-an xaalu yahay kii addaa ilaa guruubi shamsi qoraxda dhiciddeeda ilaa laga gaaro ayuu sii baaqi noqonayaa aakhira ayaami tashriiqi ilbawaradka maalinka ugu dambeeyana ay dhacdo ilaa maalinta saddexaad qoraxdeedu ay dhacdo waqtigii weli ramyigu wuu jiraayo weli waqtigiisi adda weeyaan faman qofkii faatahu uu ka tago ramyu yowmin maalin la tuuradkiis maalinkoo minal ayaami maalmihii ka mida ataa bihi maalinkaasuu la imaanayaa fii baqiyatihaa ayaamu tashriiqa inteeda baaqiga ayuu kula imaanayaa leylan hameen haayaya aw nahaaran maalin haayaya abe ma kala qaadnee miduu rabo ayuu la imaanayaa leylan buu la imaanayaa maalin hameen aw nahaaran ama maalin laakinahu shaksigii yuqadimu wuxuu hormarinayaa ramyal yawmi maalinkii ganashadiisa maalinkii alfaa'iti ee tegey calaa ramyal xaadiri maalinkii joogay ganashadiisa ayuuna ka hormarinayaa qofkii ay dhaafto maalin kamida ayaamu tashriiqii dhagax tuurkeedii baa dhaafay wuu la imaanayaayo maalinkii dhaafay maalinkaas dhagax tuurkiisii buu la imaanayaa goormuu kula imaanayaa maalmaha kale ee ayaamu tashriiq hameen ama maalin maalintii koowaad baa dhagax tuurkii dhaafay oo ayaamu tashriiqii kamid ah maalintii labaad wuu la imaan karaa maalinkii shalay ahaayoo dhaafay maantadan oo la joogana dhagaxeedii wuu tuuran karaa laakiin maxaa shardiyaho laga rabaa tartiibtii inuu dhowro maalinkii awal ka tegey inuu maalinkaa ka bilaabo uu maalinkaas dhagax tuurkeedii sameeyo haddana maalinkan hadda la joogo uu dhagax tuurkeedii sameeyo welina waqtigu waa addee ogow oo waa kii kusoo yidhi ilaa qoraxdu ay ka dhacda maalinka saddexaad waqtigii waa sii baaqi ahaanaya isagoo weliba addaa qado ma noqonayo tartiibtii buu ilaalinayaa marka intaasun buu sheegayaa faman qofkii faatahu uu ka tago ramyu yawmin maalin ganashadii maalinka waa min alayaami maalmihii ka mid ah ayaamu tashriiqa ataa bihi maalinkiibuu la imaanayaa ramyigiisii fii baqiyatihaa ayaamu tashriiqa intooda soo haray ayuu kula imaanayaa leylan buu la imaanayaa fi leylin hamayn aw nahaaran ama maalin buu la imaanayaa laakinahu shaksigii yuqadimu wuxuu hormarinayaa ramyal yawmi maalinkii tuurashadiisa ayuu hormarinayaa maalinkii alfaiti tegey calaa ramyil yawmi maalinkii tuurashadiisa ayuu ka hormarinayaa alxaadiri ee joogay maalinkii tegey ayuu marka hore u tuuranayaa haddana maalinka jooga ayuu markaa ku xijinayaa maalin kamid ah maalmihii ayaamu tashriiqu qofkii ay dhaafto maalin tuurashadii qofkii ay dhaanto ay dhaafto ataa bihi biramyi ramyigiibuu la imaanayaa fi baqiyatiha ayaamu tashriiqa intooda soo haray maalinkii koowaad iyo maalinkii labaadba ma uusan tuuran maalintii saddexaad buu tuuran karaa laakiin wuxuu marka hore ka bilaabayaa maalmihii soo tegay oo dhaafay maalinkaa la joogu haddana ku xijinayaayo sidaasuu nidaamka u ilaalinayaa wayadkhulu wuu gelayaa waqtulxalqi xirashada waqtigeedii iyo wa dawaafil ifaadati waqtu dawaafil ifaadati dawaaful ifaadaha waqtigiisu binisfi leylatin binisfi leylati naxri dhuundhowga hameenkiisa hameenkaa kala barkii ayuu ku gelayaa wayastamiru wuuna daa'imayaayo wuu sii jirayaa ilaa aakhiri alcumri cumriga dhammaadkiisaba ilaa laga gaaro wuxuu halkaana ka sheegayaa xalqigii ama gaabsigii timihii la xiiranayay ama la gaabsanayey iyo dawaafkii la aadayey oo ahaa dawaafu rukniga ama dawaaful ifaadihii goorma ayaga waktigoodu soo galaa dhagax tuurkii iyo la sheegay ramigii iyo wixii ku saabsanaaye xalqiga amase taqsiirkii amase mathalanba dawaaful ifaadihii goorma ayaga waktigoodu galaayoo la aadi karaa dhankaas oo xalqigiina samayn karaa dawaafkiina aadi karaa hameenka yoomunaxriga la yidhaahdo tobnaad kala barkiisaba haddii la gaaro intaba wuu samayn karaa weeyaan weligiisna iyaga waktigoodu bixi mayo qofkan inta uu nool yahayba xilligii uu rabo ayuuba samayn karaayo waktigooda ayagu meelu ku dhamaada ma leh ilaa maba xalaal noqon karo ilaa ayaga sameeyee wuxuu yidhi marka wayadkhulu waa gelayaa waqtulxalqi xiirashada waktigeedii iyo wa dawaaful ifaadati waqtu dawaafil ifaadati dawaaful ifaadaha waktigiisi wuxuu gelayaa wuxuu ku gelayaa binisfi leylati naxri gowraca hameenkiisa hameenkaa kala barkiisa hameenka tobnaad kala barkiisa wayastamiru wuuna daa'imayaa waktigaasiyo wuu sii jirayaa ilaa aakhiri alcumri qofkan cumrigiisa iyo noloshiisa akhirkeeda ilaa laga gaaraba waktigoodu wuu dheer yahay ayaga maba baxayo waktigooda weeyaan wayadkhulu wuu gelayaa waqtu dabxi daxiyati udxiyada la gowriciddeeda waktigeeda iyo walhadyi hadiga la gowriciisa waktigiisu alladii hadyigaasoo saaqahu lmuxrimu midka xarmani uu usoo kaxeeyey bilxaji xajka xarmani ilaalxarami xaramka uu usoo kaxeeyey waktigoodu wuxuu gelayaa idaa dalacat ishamsu qoraxdu markii ay soo dhalato yowma annaxri gowraca maalinkiisa oo wamada uu soo tago qadru salaati alciidi salaad ciid qadarkeed uu soo tago iyo wa khudbatayhi ciidda labadeeda khudbo waktigeed uu soo tago wayastamiru wuuna daa'imayaayo wuu jirayaa waktigaasi ilaa aakhiri ayaami tashriiqi hilbawaradka maalinkiisa hilbawaradka maalmihiisa maalmaha aakhirkooda ilaa laga gaaro udxiyada qofkii raba inuu gawraco amase qofkii hadyi wada oo xoola xaramka usoo hadiyeeyo doonaya xoolahaas inuu qalo hadyigaasi udxiyadaa waktigooda wuxuu gelayaa maalinka yoomunaxriga la yidhaahdo waa maalinta ciidde markii qoraxdu intay soo baxdo haddana intii labadii salaadoodoo ciidda iyo khudbadoodii laga tukan karo oo laga aqrin karaa qadarka markii uu soo tago ayaa waktigii uu gelayaa udxiyada iyo mathalanba iyo hadyigii qofka uu gowrici lahaa waktigaasna waa sii jirayaa saddexda maalmood ayaa mutashriiqa la yidhahdaa ilaa ay ka dhammaadaan wayadkhulu waa gelayaa waqtu dabxi daxiyati udxiyada la gowriciddeeda waktigeedii iyo walhadyi hadyiga la gowriciddiisa waktigiisii alladii hadyigaasoo saaqa almuxrimu midkii xarmaday bilxaji xajka xarmaday uu usoo kaxeeyey ilalxarami xaramka uu usoo kaxeeyey waktigooda wuxuu gelayaa idaa dalacat ishamsu qoraxdu markii ay soo dhalato yowma annaxri gowraca maalinkiisa oo wamadaa uu soo tago qadru salaati alciidi ciidda salaadeedii salaada qadarkeedu uu soo tago iyo wakhudbatayi salaatulciidka labadeedii khudba waktigooda uu soo tago wayastamiru wuuna daa'imayaa waktigii udxiyada iyo hadyigu ilaa aakhiri ayaami tashriiqi ilba waradka aakhir maalmihiisa maalmaha dabaadigooda ilaa laga gaaro wa min sunani ramyi halkaana maadaama uu waajibaadkii iyo wixii ku tacalluqay uu soo sheegay sunnooyinkii buu sheegayaa dhagax tuurka iyo ku tacalluqay wa min sunani ramyi ganashada sunnooyinkeedii waxaa ka mid a an yakuuna inuu ahaado ramyigu bilyaddi gacantii alyumna ee midig gacanta in laga tuuraa shardi ahayde gacanta midig inay ahaato weeyaan sunnadu an yakuuna inuu ahaado ramyigu bilyaddi gacantii alyumna ee midig wa an yakuuna inuu ahaado alxasaa qaruuru xuna qadra albaaqilaa digir weynta qadarkeeda oo kale qaruur xuna inuu la eg yahay digirtaa waaweyn ee digir weynta la yidhaahdo oo kale wa an yakuuna inuu ahaado alxasaa qaruurux qadra albaaqilaa digir weynta qadarkeeda oo kale wa an yaksilahu inuu dhaqaa la sunnaynaya qaruurixii u mayro qofkii wa an yukabira inuu takbiirsadana waa la sunnaynayaa maca kulli xasaatin qaruurax kasta la jirkiisa inuu takbiirsado ayaa la sunnaynayaa markii uu hal qaruurax tuurayaba inuu allahu akbar yidhaahdo taasna waa la sunnaynayaa wa an yastaqbila inuu u jeestoo la sunnaynayaa alqiblata qibladii xaalad ramyi tuurashada waktigeeda fii ayaami tashriiqi hilbawaradka maalmihiisa weeyaan maalmaha hilbawaradka la yidhaahdo saddexda maalmood ee ciidda ka dambaysa markii uu samaynayo dhagax tuurka inuu qiblada qaabilo ayaa la sunnaynayaa sidaas ayay sunnadu tahay wa an yastaqbila alqiblata qiblada inuu qaabilo oo qiblada u jeestaa la sunnaynayaa xaala ramyi ganashada waktigeeda fii ayaami tashriiqina uu ganto hilbawaradka maalmihiisa laakiin maalinka hore oo yowmunaxriga oo jamratulcaqaba la garanayo maalinta ciidda ayada in sunnadu ma ahayn in dhankaas iyo qiblada la qaabilo waa tahay wa an yadcuw allaha ilaah inuu baryo ayaa la sunnaynayaa tacaala amarkiisu kor ahaaye mustaqbila alqiblati qiblada midujeeda xaal uu yahay bacda ramyiljamrati jamradii ganashadeeda kadib al-uulaa ee hore iyo wathaaniyati tii labaad urta koowaad iyo tan labaad markii uu ganto inuu duco sameeyo uu ilaah baryo oo halkaas ducada ku xeel dheeraado ayaa la sunnaynayaa wa an yadcuw allah ilaah inuu baryo ayaa la sunnaynayaa tacaala amarkiisu sarreeye mustaqbila alqiblati isagoo qiblada u jeeda bacda ramyiljamrati jamradii ganashadeeda kadib al-uulaa ee hore iyo wathaaniyati tii labaad marka uu sidaas sameeyo inuu ducada ku dheeraado suuratulbaqara ilaa laga akriyo kale ayayba leeyihiin culammadu inuu sidaas uu ducada wado muddadaas dheer ayaa la sunnaynayaa tii saddexaad ayada laguma darin ogow buurta saddexaad markii uu ganta kadib ayada sidan oo kale ducadii ugu daahimayee inuu socdo ayaa la rabaa markii uu dhammeeyaba ayada wallahu subxaanahu watacaala aclam